boqoraddii labaad cutubka toban iyo toddobaad aaxaas oo ahaa boqorkii dalka yahuudaah sannaddiisii laba iyo tobnaad ayaa hoosheeca ina eelaah dalka israa'iil samaariya boqor ugu noqday oo wuxuu boqor ahaa sagaal sannadood oo wuxuu sameeyey wax shar ku ah rabbiga hortiisa laakiinse uma uu samayn sidii boqoraddii dalka israa'iil oo isaga ka horreeyey oo waxaa isagii ku kacay shalmaneser oo ahaa boqorkii ashuur oo hoosheeca addoon buu u noqday isagii oo wuxuu u keenay gabarro markaasaa boqorkii ashuur wuxuu hoosheeca ka gartay shirqool waayo wuxuu wargeeyaal u diray sowa oo boqorkii masar aha oo boqorkii ashuurna gabarro ma uu siin siduu sannad kasta yeeli jiray sidaas daraaddeed boqorkii ashuur wuu xidhay oo xabsi ku riday markaasaa boqorkii ashuur dalkii oo dhan dhex maray oo wuxuu yimid samaariya oo intii saddex sannadood ah ayuu hareereeyey oo hoosheeca sannaddiisii sagaalaad ayaa boqorkii ashuur qabsaday samaariya oo dadkii israa'iilna wuxuu u kaxaystay ashuur oo wuxuu dejiyey xalax iyo xaaboor oo webigii goosaan ag ahaa iyo magaalooyinkii reer maadaay oo taasi way dhacday maxaa yeelay dadkii israa'iil waxay ku dembaabi jireen rabbiga ilaahooda ah oo iyaga ka soo bixiyey dalkii masar oo ka soo hoos bixiyey gacantii fircoon oo ahaa boqorkii masar oo waxay ka cabsan jireen ilaahyo kale wayna ku socon jireen qaynuunnadii quruumaha kale kuwaasoo rabbigu ka eriyey dadka israa'iil hortooda iyo kuwii ay boqoraddii dadkii israa'iil samaysteenba oo dadkii israa'iil waxay rabbiga ilaahooda ah si qarsoon ugu samayn jireen waxyaalo aan qumanayn oo magaalooyinkooda oo dhan waxay ka dhisan jireen meelo sarsare tan iyo munaaraddii waardiyayaasha iyo ilaa magaaladii dayrka lahayd oo buur kasta oo dheer korkeeda iyo geed kastoo dheer oo doog ah hoostiisaba waxay qotansan jireen tiirar iyo geedihii aasheera ah oo meelihii sarsare oo dhan waxay ku shidi jireen foox sidii ay yeeli jireen quruumihii kale oo rabbigu uu hortooda ka eriyey oo waxay samayn jireen waxyaalo shar ah oo ay rabbiga kaga xanaajiyeen oo waxay u adeegi jireen sanamyadii uu rabbigu ku yidhi idinku waxaan ha samaynina oo weliba rabbigu dadkii israa'iil iyo dadkii yahuudahba wuxuu ugu digi jiray nebiyadii oo dhan iyo kuwii wax arki jiray oo dhan isagoo leh warjidadkiinna sharka ah ka soo noqda oo amaradayda iyo qaynuunnadayda u dhowra siduu ahaa sharcigii aan awoowayaashin ku amray oo dhan oo aan idinkugu soo dhiibay adoommadaydii nebiyada ahaa habadse yeeshee iyagu way diidi jireen inay taas maqlaan laakiinse waxay u madax adkaan jireen sidii awoowayaashood oo kale kuwaasoo aan rumaysan rabbiga ilaahooda ah oo iyagu way diidi jireen qaynuunnadiisii iyo axdigiisii uu awoowayaashood la dhigtay iyo markhaati furkiisii uu iyaga ugu marag furay oo intay waxtar la'aan raaceen ayay wax aan waxba tari noqdeen oo waxay ku dayan jireen quruumihii hareerahooda ku wareegsanaa oo rabbigu ku amray inayan sidooda oo kale yeelin oo iyagu way ka tegi jireen amarradii rabbiga ilaahooda ah oo dhan oo waxay samaysteen sanamyo la shubay kuwaasoo ahaa laba weylood oo waxay kaloo samaysteen geedihii asheeraah oo waxay caabudi jireen ciidanka samada oo dhan bacalna way u adeegi jireen oo wiilashoodii iyo gabdhahoodii ayay dab dhex marin jireen oo waxay u tegi jireen waxsheegyo iyo falanfallowyo oo waxay nafsaddoodii u iibin jireen inay sameeyaan wax shar ku ah rabbiga hortiisa oo ay kaga xanaajiyeen sidaas daraaddeed rabbigu aad buu ugu cadhooday reer binu israa'iil markaasuu hortiisa ka fogeeyey oo iyagii waxba kama hadhin qabiilkii yahuudah oo keliya mooyaane oo xataa reer yahuudahna ma ayan dhowrin amarradii rabbiga ilaahooda ah laakiinse waxay ku socdeen qaynuunnadii ay dadkii israa'iil sameeyeen oo rabbigu wuxuu nacay farcankii reer binu israa'iil oo dhan oo intuu dhibay ayuu gacanta u geliyey kuwii dhacay ilaa uu hortiisa ka tuuray waayo isagu reer binu israa'iil wuu ka soocay daa'uud reerkiisii oo waxay boqor ka dhigteen yaraamcaam ina nebaad oo yaraamcaamna dadkii israa'iil wuu ka kaxeeyey rabbiga la socodkiisii oo wuxuu iyagii dembaajiyey dembi weyn oo dadkii israa'iil waxay ku socdeen kulli dembiyadii yaraamcaam sameeyey oo dhan oo kuwaasna kama ay tegin ilaa uu rabbigu dadkii israa'iil hortiisa ka fogeeyey siduu kaga hadli jiray addoommadiisii nebiyada ahaa oo dhan oo sidaas daraaddeed dadkii israa'iil waa laga kaxaystay dalkoodii oo waxaa lala tegey dalka ashuur halkaasoo ay ilaa maantadan joogaan markaasaa boqorkii ashuur dad ka keenay xagga baabuloon iyo kuutaah iyo cawaa iyo xamaad iyo safarwayiim oo wuxuu dejiyey magaalooyinkii samaariya meeshay dadkii israa'iil ka degganaan jireen oo waxay hantiyeen samaariya magaalooyinkeediina way degeen oo markay bilaabeen inay meeshaas degaan rabbiga kama ay cabsan jirin oo sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu dhexdooda u soo diray libaaxyo kuwaasoo iyagii qaar ka laayay sidaas daraaddeed boqorkii ashuur ayaa lala hadlay oo lagu yidhi war qaruumihii aad kaxaysay oo aad magaalooyinka samaariya dejisay ma ay yaqaaniin camalka ilaaha dalkaas oo sidaas daraaddeed wuxuu dhexdooda u soo diray libaaxyo oo bal eeg libaaxyadu way laayaan maxaa yeelay iyagu ma ay yaqaaniin camalka ilaaha dalkaas markaasaa boqorkii ashuur wuxuu bixiyey amar oo yidhi wadaaddadii aad ka soo kaxayseen midkood halkaas ku celiya oo halkaas ha tago oo ha dego dadkana ha baro camalka ilaaha dalkaas haddaba wadaaddadii ay samaariya ka soo kaxeeyeen midkood ayaa yimid oo wuxuu degay beytel oo wuxuu dadkii baray siday rabbiga uga cabsan lahaayeen habase yeeshee qurun waluba waxay samaysatay ilaahyo ay iyagu leeyihiin oo waxay dhex dhigteen guryihii meelaha sarsare oo ay reer samaariya samaysteen oo qurun waluba waxay dhex dhigteen magaalooyinkii ay iyagu degganaayeen oo dadkii reer baabuloon waxay samaysteen sukood benood dadkii reer kuudna waxay samaysteen neergal dadkii reer xamaadna waxay samaysteen ashimaa oo reer cawaana waxay samaysteen nimxaas iyo tartaaq oo reer safarwayiimna waxay carruurtoodii dab ugu gubeen adramelek iyo canamelek oo ahaa ilaahyadii reer safarwayiim rabbiga way ka cabsan jireen oo waxay dadkooda ka dooran jireen wadaaddadii meelaha sarsare kuwaasoo ugu allabari jiray guryihii meelaha sarsare rabbiga way ka cabsan jireen isla markaasna waxay u adeegi jireen ilaahyadoodii sidii quruumihii iyaga laga soo dhex kaxeeyey ay yeeli jireen oo ilaa maantadan waxay sameeyaan sidii caadooyinkoodii hore ay ahaayeen oo rabbiga kama cabsadaan mana ay sameeyaan qaynuunadoodii iyo xukumadoodii iyo sharcigii iyo amarkii uu rabbigu amray reer yacquub kii uu israa'iil u bixiyey kuwaasoo uu rabbigu axdi la dhigtay oo uu ku amray isagoo leh idinku ilaahyo kale ha ka cabsannina hana u sujuudinna hana u adeeginina allabarina ha u bixinna laakiinse waxaad ka cabsataan rabbigii dalkii masar idinkaga soo bixiyey xoogga weyn iyo cudud fidsan isagana u sujuuda oo allabari u bixiya oo qaynuunnadii iyo xukumadii iyo sharcigii iyo amarkii uu idiin qoray waa inaad dhowrtaan oo aad weligiinba samaysaan oo waa inaydnaan ka cabsan ilaahyo kale oo axdigii aan idinla dhigtayna waa inaydnaan iloobin oo aydnaan ilaahyo kale ka cabsan laakiinse waxaad ka cabsataan rabbiga ilaahiinna ah oo isna wuxuu idinka samata bixin doonaa gacanta cadaawayaashiinna oo dhan habase yeeshe iyagu ma aysan dhegaysan laakiinse waxay sameeyeen sidii caadadoodii hore ay ahayd qaruumahaasu waxay ka cabsan jireen rabbiga isla markaasna waxay u adeegi jireen sanamyadoodii xardhanaa oo carruurtoodiina saasoo kale yeeleen oo carruurtii carruurtooduna saasoo kale yeeleen oo sidii awowayaashood samayn jireen ayay iyaguna sameeyeen ilaa maantadan la joogo